bismillaahi raxmaan iraxiim akhyaarta qiimaha leh ee meel waliba aad ku sugantihiin ku soo dhowaada barnaamijka raadraac oo aad kaga barateen raadiyo wardheer toddobaadkiiba mar toddobaadkan barnaamijka raadraac ayaa waxaan ku soo qaadan doonnaa shirka dibu heshiisiinta ah ee ka furmay magaalada muqdisho kaas oo loo qabtay dadka ku dhaqan deegaannada jubbooyinka barnaamijka waxaa idiin soo saaray idiinlana socodsiinaya anigoo ah maxamed nuur amiin waxauna idinkaga imaanayaa istuudiyaha magaalada muqdisho ee wardheer rediyo haddii allaha awoodda lalaga helo waxaa sida aan la wada soconno magaalada muqdisho maanta si rasmi a ugu furmay shirka dib u heshiisiinta shacabka jubbooyinka ayagoo ayna ka soo qayb galeen ergooyin kala duwan oo ka kala socda dhinaca maamulka jubba ee u hogaamiyey sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo dhinacyadii ka soo horjeeday goobta intii aan ku sugnayn ayaa waxaa ii suuro gashay inaan la kulmo mid ka mid ah siyaasiyiinta ayaga sida aadka ugu soo horjeeday axmed madoobe oo haatan ah guddoomiyaha maamulka jubba oo lagu magacaabo cabdi shire waxa uuna yahay mas-uul matalaya barre aadan shire barre hiilaale oo shirka ka maqan haddaba dhowr su'aal ayaan ku weydiiyey gudaha hoteelka jasiire ee uu ka soconaya shirka dib u heshiisiinta annagoona idiin maqalsii doonna waraysiga gaarka ee uu siiyey wardhay rediyo balse marka hore aan ku horrayno khudbaddii furitaanka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid uu ka jeediyey goobtii shirka uu ka soconayey waxaa sharaf ii ah maantay inaan si rasmi ah u fura shirkan ee ballaaran ee dubu heshiisiinta iyo dhaqangelinta shirkii adiis ababa oo intan oo wufuuduhu iyo intan oo dadihii ay isugu yimaadeen dantiisuna ay tahay dan aad u ballaaran oon gadaal ka hadli doonno aad baan ugu faraxsanahay munaasabadan inaan helo waxaana u mahadnaqahayaa dhammaan dadkii soo qabanqaabiyey kuwii ka soo qaybgalay oo ergada sharafta badan oo hor fadhida iyo qabanqaabiyayaasha dhammaantood waxaan ugu mahadnaqayaa si buuxda dhanka kale waxaan shacbiga soomaaliyeed iyo dhinacyada ay tooska u husaysayba ee uga mahadnaqahayaa sidii ay u taageereen shirkii cadis ababa waxaana ka codsanahayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed mar kale inay u taageeraan siday shirkii hore u taageeraan shirkan dhaqangelinta heshiiskii cadis ababa ayaan si mar labaad ka codsanahayaa waxaan si gaara ugu mahadnaqahayaa kasokow taageerada ummadda soomaaliyeed ay u fidiyeen shirarkaas kala duwan iyo kaan ka codsaday ee waddankii garantoorka ka ahaa oo noo fududeeyey heshiiskii cadis ababa kanna tala badan ka geystay waddanka ethoobiya waddamada igaad oo iyo waddamada ciidamadu ka joogaan soomaaliya oo mar kasta nagu guubaabinahayay naguna garab taagnaa nabadaynta iyo horumarinta dalka soomaaliya iyo dhammaan beesha caalamka oo runtii deeq iyo talaba mar kasta nala garab joogtay waxaan rajaynayaa in shirkani noo horseedo kalsooni dhisid aynu ku gaaro kalsooni dhisid dhammaan dadka ay khusayso ama dadka ka soo jeeda gobollada jubbooyinka
intaasi kadib markii shirka uu furmay ayaa waxaa loo kala dareeray aadista dhanka qadada iyadoona dib loo ballamay marka lasoo qadaya kadib in dib ay isugu soo laabtaan ergooyinka oo keliya waxaana gudaha hotelka jasiira kula kulmay cabdi shire oo ka mid ah dadka mas-uuliyiinta ee ka qaybgalaya shirkaasi khudbadna ka jeediyey waxa uu sidoo kale mas-uul ka yahay cabdi shire hogaamiye barre aadan shire barre hiiraale oo asiga weli ka maqan goobta shirka uu ka soconaya soona gaareen inkastoo aan la sheegin sababaha rasmiga ee ka dambeeyey ka baaqsashada shirkan inkastoo ka hor shirka furitaankiisii si aad a loo hadalhayay inuu ka qaybgeli doono waxaana ugu horrayn wax ka weydiiyey sidau u arka shirka iyo sidoo kale haddii ay jiraan waxyaabo uu ka rajaynayo marka uu soo idlaado shirka kadib wareen cabdishir waxaad ku soo dhawaataa wardhay radio kadibna waxaad ka warbixisaa aragtidaada ku aadan furitaanka shirkani maanta mahadsanidin wardheer redio shirkan waxaa weeye hawl muddo laga soo shaqaynhayey oo guddiyo kala duwan ay ka shaqaynhayeen runtii dowladda federaalka ruuxoyduna ay gelisay dadaal badan shirkan waxaa wuxuu googolxaarkii markii la galay heshiiskii adisababa oo ku saabsanaa gobollada jubbooyinka dhaqangelintiisii qayb ka mida weeye waa tilaabo loo qaadayo heshiiskaas dhinaca dhaqangelinta waxaanan is leenahay haddii sida uu yahay loo raaco inuu noqon karo mid wax ka bedela xaaladda degaanadaas oo muddo cakirnayd shirki sidaan arkayna waxaa ishor fadhiya hogaamiyaal ku dagaalamay deegaanada jubbooyinka jubbooyinkana in muddoa waxaa ka jiray dagaallo u dhexeeyey qabaa'ilka halkaasi wada dega waana meel si aad ah loo wada degan yahay oo beel gooniya u degan ma jirto bal ka warran rajada ku aadan in tanaasulaad laysu sameeyo oo dib mar kale loo heshiiyo deegaanadii jubbooyinkana ay hal dhinac u wada jeestaan rajada aad ka qabtay intee bay la eg tahay sida badan shirarka ay dadku isugu yimaadaan gaar ahaan soomaalidu laba maskaxood baa inay lala yimaado u badan tahay maskax isu soo duulid isu soo duulid oo ah hebel inaan legdo shaluu legday anna maantaa legdahayaa oo weligood aan guul gaarayn maskaxa in lala yimaado iyo maskax isu soo doonid in la isu soo doono oo walaalkay kama maarmo walaalkay wuxuu tabanayaan ka dhegaysanayaa wuxuu jiduu leeyahayna jidka waa siinayaa maskaxdaas weeye maskaxda wax taraysa marka waxaan aaminsanahay annaga dhinacayagu waxaannu la nimid isu soo doonid baan ku nimid maskax isu soo doonid oo ah inaannu xal u helno dadkayaga iyo aayahooda inaan ka talinno ma ahan joogitaankannaga laakiin inaan ka talinno ilmahayaga iyo aayahooda waa gartay hadda sidaan arkayna ergooyinka shirka ka qaybgalaya laba dhinac bay u kala fadhiyaan oo sidaan u garanayna u kala ah dhinacyadii dagaalamay iskaga soo horjeeday dhinacna ay taabacsan yihiin maamulka dhinacna ay taabacsan yihiin dhinaciinan kale ee sidaad sheegaysaan xaldoonka ah qaybta dambe hadda dib laysugu soo laabanayo rajo intee la eg bay ka qabtaan dadka inay isdhex galaan oo ay wada sheekaysaan waxaan qabaa fadhiga unbaa kala qaybsanaaye dadku waa ina adeer ina abti walaal sodog iyo saydi weeye soomaaliya waa intaas marka fadhiga unbaa kala qaybsanaa fadhigaas la kala fariisiiyey waxaa weeye dee dadku waxay qabi karaan lama yaqaan markaad dhinacyo isu keenayso waa inaad marka hore kala fariisisaa haddii qulubtoodu aqbali weydo siday u fadhiyaan ayagaa laga rabaa inay beddelaan
marka haddii aan su-aal kale kaa weydiiyo dhinaca jubbooyinka dadkii dagaalamay ee magaalada maleeshiyaad baa ku dhex dagaalamay oo labada dhinac kala taabacsanaa dad baa magaalada laga saaray dadkii magaalada laga saaray ma soo celiseen ka hor intaadan imaan shirkan maya maya dadkaas weli lama soo celin waxaa dadkaas hadda dhex jooga nin ka mida hogaamiyaasha ee muxuu ahaa dhinaca annagu aannu ka soo jeednay oo ahaa barre aadan shire barre hiiraale laakiin nala qaba annaga ra'yigaannagii iyo khudbaddii aan meeshiisa ka soo jeedinayna wax ku lahaa sidaad khudbadda ku aragtay waxaa weeye waxaan rajaynaynaa in dadka waxa colaaddii lagu kala cararay haddaan meesha ka saarro dadkao dhan meesha waa isugu imaanayaan ugu dambayn ka qaybgalayaasha shirka maxaad ugu baaqaysaa mudane cabdishire adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan ay ku siisay wardhay rediyo ka qaybgalayaasha shirka waxaan ugu baaqayaa waxaa weeye sida dagaalka loogu geesiga yahay ayaa nabadduna waxay u baahan tahay geesinimo ah inaad u bareerto mararka qaarkood iyagoo dadkaaga qaar u arkahayo cariiqsiga in la sii wado in muxuu ahaa hebel aan la yeelin in nabaddu waxay u baahan tahay ciidan nabaddu waxay u baahan tahay difaac nabaddu waxay u baahan tahay geesinimo lagu wajaho waxaan leeyahay shacbiga soomaaliyeed gaar ahaan gobollada jubbooyinka waa inaysan dayicin fursadda maanta la siiyey oo ah inay midoobaan inay u midoobaan aayahooda inay u midoobaan inay ka tashadaan waxa ay noqonhayaan maamulka jubba waa maamul hadda la yegleelahayo waxaa ka jira oo keliya oo magacaaban hogaamiyaha maamulka axmed maxamed islaam waxa kalena waa la yegleelahaya waxaana lagu dadaalhayaa caqliga fiicane wuxuu muujinhayaa inta qof cadhaysan yahay kan qoslahaya qosolkiisu ma waari doono marka waa in lagu dadaalo in la wada qoslo waa gartay shirkan waxaa xegi doona shir kismaayo asigana ka dhacayo horey waxay u sheegeen hogaamiyaal ka mid ah ka qaybgalayaasha shirka in aysan ka qaybgeli doonin gogol la dhigaya magaalada kismaayo maadaama hal dhinac uu ku xoogan yahay bal arrintaasi maxaad ka leedahay waxaan rajaynayaa arrintaas iyo dareenkaas in shirkaani wax ka bedelo shirkan ayaa ah furahii haddii la heshiiyo tuuladii la rabaa laysugu tegi waxay u baahan tahay keliya annagu waxaan qabnaa shirkan inuu ka soo baxo heshiis nabadeed oo ay dhinacyadii dagaalamay saxiixaan xaqiiqada in la wujo dhinacyadii dagaalamay waa inay heshiis nabadeed saxiixaan beesha caalamka iyo dawladduna ay markhaati ka noqoto taasi waxay keenaysaa inaan berri soddon wiil inta nin aruursado uusan soo jabhadayn waxay keenaysaa nabad la ysku hadlay karo haddii kale waxaa lagu jirahayaa wax maalinku gaarah maalinku gaarna xal maahan
dhegaystayaasheenna qiimaha lahow dhanka kalena waxaan isku daynay inaan la kulanno oo aanan si ayagana xog waraysanno dhinaca kale ee u hogaamiyo sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe laakiin nooma aysan suuro gelin balse waxaan idinka ballanqaadaynaa haddii uu ilaahay yidhaahdo inta shirka uu soconayo inaan isku dayno in aan sidoo kale la kulanno dhinaca kale si aan wax uga ogaano mowqifkooda ku aadan shirka dib u heshiishiinta shacabka jubbooyinka ee maanta ka furmay magaalada muqdisho intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii raadraac ee toddobaadkan idinkaga imaanayay istuudiyaha magaalada muqdisho ee wardheyr rediyo waa soo saaraha barnaamijka maxamed nuur amiin oo idinkaga tegaya tan iyo inta aan mar kale dib u kulmayno sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh